abuu farxee mudan iyo marwaa midabkoodii dhacay awlad masuula muslim ahoo diile maxamed iyo rooday mubta oo howla qaydinsiiyo awlad masuula muslim ahoo diile maxamed iyo rooday mubta oo howla qaydinsiiyo miisaanu socod muuqiyo hanan maalin dhalaalkada midab qurxoon
bismi illaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiiba meelkasta joogtiin iyo si walba oo codka raadicda idiin soo gaarayo galab wanaagsan habeen wanaagsan habeen cudon ayaan hawada inga leenahay waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha xaafsada badnaa hiiga laabta aad ku heyseen ee muusigiyo salaamaha
owlad masuula muslin ahoo diile maxamed iyo rowday mubta oo mowla qaydinsiiyo maskaxdiiyo qalbiga mawjadaha dhiigiyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee maskaxdiiyo qalbiga mawjadaha dhiigiyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee
waa tahay dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan meel kastoo joogtiinba iyo si walba ismaqalka raadhiw cadaada idiin soo gaarayba waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka aad kashka iyo laabta ku heyseen waa barnaamijkii muusiga iyo salaamaha oo habeen kasta oo jimca ay soo gelaysa aad ka dhegeysataan raadhiw cadaada waa tahay aniso dabcan barnaamijku caawa aad buu u xiiso badan yahay barnaamijku intaa wadaha ku jiro waxaa daadihinaya anigoo ah galad maxamed ibraahim weliba aniso cali xuseen anise wadani aniso bal soo dhawo barnaamijka xela tahay caawa aad baa u diyaarsantaho waa usoo diyaargarowd waa tahay engaladoo habeen wanaagsan habeen la mid ayaan hawada kaa leeyahay waa tahay diyaargarow haddii la yidhaha labadeena dhankeena caaw adaaba soo diyaargarow baan dhihi karnaaho waa tahay maya ee dabcan diyaargaro dhankaaga caawa lama soo koobi karo balse dhigsal badan iyo markaas ayaan jecelnahay in markaas qeybaha kale barnamij ku soconno barnaamijka caawa aad buu u xiisa badan barnaamijkii markaasi muusiga salaamaha dhegeystayaashuna markasta ay uga qayb qaata dhankaasi taaniyadaha arooska dhalashada iyo weliba meherka iyo sidoo kale salaanta caawa xaale salaanta qaaska ayaa laga soo tegaya la iloobin xabadka ayaan leeyahay marka waa tahay maadaama caawina salaanta qaaska Mhm.
dhegta inkastoo anisoy maxaan kaloo caawa noo haysaa waa ta war caawa galado faanoola farakama qodo soomaalida sooma tiraa waa tahay caawa barnaamijka uu dhammaystiray aha Waa caawa waxaan taxaynka ujeedaa warqadaba kala rogaysa warqadaas maxaa ku qoran laakiin iyo geelado caawa warqaduhu masoo koob ma laho Aha.
niyad iyo waxaa la Aha.
dirayaa sanadkan aroos waa tahay sanadka sanadka oraska wey sanadkan sanadka aroos warqadii oraska galmada gay
aniga Waa- galada waxaad moodaa waa in tahay.
arooskii dhanka ah waa tahay Ah.
intaas aan kasoo gudubno anisoy dhanka farsamada iyo farsamada galabta caawa qaabilsan dhanka farsamada caawa Mm.
istuudiyaha kan aan joogno waa farsamada haashim cumar xasan haashim yare dhanka istuudiyaha ay saaxiibada kale ee dhusumareebna waa cabdifataax fiyaad dhegeystayaasha markaasi dhuusamareeb ku sugan deegaan kule maxay dhegeysan karaan waxay naga dhegeysan karaan mowjada sideetan sideed dhibic siro megahartis halka deegaanada cadaad iyo ku dhadhowna ay naga dhegeysan karaan mowjada dhirkeedu yahay sideetan sideed dhibic shan megahartis dhegeystayaasha markaasi caalamkana waxay nagala jaan qaadi karaan aalada tabinta tooska ee live streamka markaana waxaan jecel dhankaasi kaalimaha sugaanta Heesta Farsamayaqaanka daaqadda barnaamijka.
ayaa gacanta taagaya bal farsamayaqaanka iyo heesta
nabsi ruuxi gaaxsha godolkiisa maali sidan anigu ku galay gafimaysid adiguye nabsi ruuxi gaaxsha godolkiisa maali sidan anigu ku galay gafimaysid adiguye argudashadaduna gari lahay weeye argudashadaduna gari lahay weeye hayga goosan caawaad hayga goosan caawaad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan caawa aad iga gacan sarraysaa
qofka faa abaalkii yahay guul darnaantee Ah, waxaan ahay nin gabar yahay gacantaadu malagtay qofka faa abaalkii yahay guul darnaantee Mm, waxaan ahay nin gabar yahay gacantaadu malagtay waxaan ahay gaaeexiyo oo godobka tirsanaye waxaan ahay gaar eexiyo oo godobka tirsanaye guur hayga filan guur hayga filanine gurigaygan ii dhaaf guurhayga filanine guurhayga filan gurigaygan ii dhaaf
ado gacal isoo biday waagtaan ku goorsheen ku garwaaqsan waaye gacagtaagtay gacantee ado gacal isoo biday waagtaan ku goorsheen ku garwaaqsan waaye gacagtaagtay gacantee waxaan anigu geystaa goobtaani joojey waxaan anigu geystaa goobtaani joojey hayga goosan caawaad hayga
hooyo waxaan ahay gargaarkii galadkaaga waay waxaan ahay nin gacalkii ogaa u gooyo waxaan ahay gargaarkii galadkaaga waay waxaan ahay gondoodii oo gocoshow dambayse waxaan ahay gondoodii oo gocoshow dambayse guurhayga filan guurhayga filanine gurigayga niidhaaf guurhayga filanine guurhayga filan gurigayga niidhaaf
waa hagaag intaa si aan uga soo gudubno heesta een gurigan ii dhaaf waatay heesaa aad u qiimo badan bay aheedoo islamarkaasna ay ku looqeynayaan fanaaniinta codka baxsan ee xamdi bilan iyo beeshaani heesta maxaa kaga baxay een aniso
waa ta engaladu Waa heesta hees sida markaas daadis arkay. waxba la iskuma reebo nihi beesaani waxba nooma reebo waa tahay caawa ku go-antiya la gabaldhiga caawa ku goantii waxaad moodaaba inaad farsaqeqaanka lasoo ballanto Aha.
jir heesta maya farsaqaanka lama soo ballabino farsaqaanka een kolliba waa cadaalad bixis gurigayga ii dhaaf marka maalgalada waan yeelan waxa wahaysa waxba la iskuma reebnaa waa tahay caawa waxaa tiriba haddii la yidhaa guriga ii dhaafba marka waxaad waxba kama moodaa saqeyn.
waxaad moodaa adiga heeshin iyo Ah.
siyaada ina caawa noo soo tashateenoo aad gaadiin heesta caawa waa maya la dhaaf.
mana soo ballamino ee farsaqaanka markaas anugu ma dhihin heestaasa soo qabanaya kolley asaga- anaga kalada waa farsaqaanka is asaga soo ognahay.
farsamanaysa kolley waa is ognaho anagu mana harayno sidaasoo Aha.
waan soo waa taagan tignoolajia.
waan soo taagan waa tahay n intaas ayaan jeclaan naga soo gudubno kaftanka iyo heesta ee markaasi daafurka iyo ee farsamayaqaanada faraha fuduca oo markaasi gacan weyn ka geysanaya barnaamijka farsamayntiisa Een, waxaan jeclaan markaasi lambarka barnaamijka wicitaanka iyo weliba fariimaha ayaanu jecelnahay markaasi inaan wada soo marino bal wicitaanka tooska iyo aniso cali xuseen
een galadow dhegeystayaasha ee wicitaanka dhooska tooska waxay kaga qaad qaadan karaan furo labo eber sideed siddeetan kow afartan iyo sideed mar kale haddii aan ugu celiyo waa furo laba eber sideed afartan iyo sideed siddeetan iyo kow siddeetan furo iyo labo- kow afartan iyo sideed aan idhaahda waa taa galadow markamada ku celiso waataa mar kale haddii aan ugu celiyo waa furo laba eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed waa lambarka wicitaanka tooska ay kaga qaad qaadan wicitaanka karaan.
tooska een, waa farolabidar sideedtigo afartan iyo sideed halka een, markaasi au markaasi fariimaha aad uga qayb qaadan kartaanba een, lambarka een, farolaba sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow een, wuxuu noqonayaa een, dhanka fariimaha waxaad fariintan ugula wadaagi kartaan ama nagu soo diri kartaan barnaamijku intaa wadaha ku jiro waa farolabo sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow waa farolabo sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow mar saddex haddaan ku celiso waa farlabo sagaashan iyo shan koob iyo toban n sideetan iyo kow waa tahay dhegeystaha qadka ku jira ayaan jecelahay jaaniska inaanu siiyo Een, halalo asalaamu calaykum halalo hallo asalaamu calaykum
عليكم السلام walaalo soo dhawo ku bilow magaya xaafadda
ومحسنتها والله كيف لكنين كواسيري جيت حافظة بنادش Een, samiro inuu ku soo dhaweynayaa habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay jimco wanaagsan jimco mubaarak waa la socotaa barnaamijka
عندنا والله كي وانا صغا إنجران كان وحاكي قادم عاوز كان
waa tahay barnaamijku waa muusiga iyo salaamaha Een, maxaad markaas barnaamijka aad ugu soo kala gasho oo ka qayb qaadanaysa
إنه لكي ظهر شيء وحاكي قادم عاوز كان
waa tahay salaam baad caawa ka qayb qaadanaysa bal soo dhowo
ومحسنتها والله كي وراح السلام وعمل السوماليات عارفين الكيجا waa tahay waa tahay مركز سمع السلام وعلى كل كتير وأبدا waa tahay waa tahay waa tahay maadaama guud ahaan aad dadka asxaabta jecesha soo salaamtay laakiinse waxba een, tabayaha weli fartaa ii taagan Een, waxaad moodaaba in markaasi dibaba qadka laga baxay isla markaasian een, dhegeystayaasha kale ayaan jaaniska siinaya oo markaasi doonayana barnaamijka inay ka qayb qaataan dhegeystaha qadka ku jira halalo halo asalaamu calaykum walaal soo dhow ku bilow magay xaafadda Een, saacad iyo een, habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay wararka barnaamijka waa tada barnaamijka la socoto een, gudaha u gal een, maxaad markaas barnaamijka aad u sala gashay
salaana usoo talagalay waa tahay gudagal salaantaada
markan waxaan ka salaamayaa hooyaday macaanto dhammaan walaalahayga qaraabadayda dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reerkeyga waa tahay si gaara bulshada reer cadaado sidoo kale waxaan salaamayaa an shaqaalaha aan reer cadaado
waa tahay
iyo intii maqalkeyga iyo muuqda garanaysa dhammaanteed waa tahay maadaama markaasi ay ku maqlayaan caawa isla markaasna mid lamid ahooda kuu marinayaan ku soo marin doona insha allah Een, markaasi maxaa kaloo ku daraysaa oo markaas kuu dhiman
an codsiga wataa waa tahay soo dhow
heesta kasto birimo ayaan rabaa oo ay wareer ka mid yihiin ku jecela duunyada ya uwaa wax nololo nabadala wadaago jacaalugula waari heesta socotana waa tahay aad ad maasan tahay oo rajeynaya markaasi inay een, farsamyaqaanku een, markaasi aan kuu tixgelin doono codsigaaga farsamyaqaanka ee markaasina aan heestaas galabkeeda u diraya waa tahay dhankaas iyo een, markaan fariimaha inoo isu dhex wadi doono iyo wicitaanka bal fariimaha iyo anisa cali xuseen waa tahay een galadow dhageystayaal badan ayaa fariimaha dhanka fariimo soo diray dhageystaha u horeeya een haddii aan soo qabtay dhegeystahan wuxuu yidhi assalaamu calaykum mainku waa cabdisalaan oo jooga cadaado waxaan salaamayaa wariyaalka raadoo cadaado waynu kaa qaadnay mid taalo mid ayaan hawada kuu samarnaa iyo familkeyga ayuu dhahay jimco wanaagsan dhammaantiin waxaan keenaa familkiisa inay maqleen kana qaadi doonaa mid taalo mid inay hawada samarnaa doonaan dhegeystaha xiga een galada haddii aan dhankaas intii kale ah dhegeystahan waxa uu dhahay assalaamu calaykum dhaynku waa qaali oo joogta xaafadda karaama halkan waxaan ka salaamayaa dhahay dhammaan shaqaalaha raadiga cadaado iyo waalideenteyda walaalahayga ee jooga dalka iyo dibaddiisa ardayda iskuulkeyga iyo macalimiinteyda habeen wanaagsan ayuu tiri waxaan filayaa inay kaa qaadeen taalamidana ay hawada kuu soo marto dhegeystaha xiga ee galabo dhegeystayaal badan ayaa fariimaha soo diray dhegeystaha u dambeeya fariintan oo ku doona inagu wacitaanka dhegeystayaasha fariimaha isku dhex heli doona waa tahay galada dhegeystahan wuxuu dhahay assalaamu calaykum waa faadumo oo joogta hogol waxa aan u dirayaa idhahda hambalyo annagoo kale ah maxamed qaliif maxamuud qaliif maymuun qaliif habboon qaliif anfac qaliif iyo hooyo xamdi hooyo duniyo hooyo dahabo iyo carruurtooda oo annagoo oo aan la soo koobi karin iyo aabba qaliif aabba qaliif cabdi dhammaantood ayagoo isku dhuuban waxay hambalyo soo dhaweyn u dirayaan bishaaro farxin bishaaro farxaan iyo saygeeda cabdisalaan oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ee caasimada dalka Een, waxaan u diraynaa dheengeeraad galgacalkuba ka dabagala danka tahay.
guurka beegsada diridare ka nabadgala aha kuwa du- kuwa dumiye reeraha aha indhahana ku doogsada waa tahay caashaqa danayn kale aha aada geeraarka intaas buu galadoo ku soo ediyay codsiyaa Caashaqana la dhahay danayn.
heestii Waa adartaaq anshax ereyadu ay ka mid yihiin waloo dumaro wale heestii macalin waa tahay een, waan rajeynaya markaasi inaan codsiga aan tixgelin waa doono isla markaasna aan u soo tahay dejin galadoo lama soo koobi karo balse dhanka waa usoo laaba doona fariima dhanka iyo wicitaanka dhegeystaha qadka ku jira ayaan siinayaa halo halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacii goobta
walaalkeyga magaceeda adigu aansigu salaanta raxawad midaan barnaamijka hagaajiyada jamiilada laba
ku celi magaca jamiilo oo joogtada laba Een, jamiilo een, soo dhawow habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay haddii la socota barnaamijka een, gudaha u gal barnaamijka waa muusigio salaamaha maxaad caaw ka qayb qaadanaysaa
habeen lamida walaalka waxaa uga qayb qaadanaa salaamo waa tahay salaan waa tahay soo dhawow iyo salaam soo jecesha caawa tiraado jimco wanaagsan jimco mubaarak
waxaan salaamay ummadda muslimiinta nureyga joogaan
waa tahay
hooyada iyo ardayda walaalahee waa tahay
shaqaalaha reer iyo cadaaba guriyaasha iyo shaqaalaha dhammaantood waa salaam salaanta raxawad soomalida jir oo jooga ayaan le cadowgii mahadsan waa tahay
intaasi salaama ulama waa tahay dham aad intan oo soo salaamtay asxaabta oo markaasi waalidiina ku maqlan lawada ku marinayaan balse waxbaa idhi fartaa ii taagan qaaska caawa laga tagan leey
ubay maya qaas inuu caaw walaalka ii salaami karo waa tahay marka waxaa laga qaasmi jiro
ma ma caawshada qaadaasta caaw la idaa shooq badan baa darsa laakiin
aha waa tahay aad santa waa kaaga mahadcelinayaa Een, sida waacanad barnaamijka aan nagala qayb qaadatay Een, dhegeystayaal een, dhegeystayaasha markaasi een, dib kala soo qabsada barnaamijka wicitaanka tooska waa afar labo Een, eber sideed sideetanka waa afartan iyo sided waa afar labo eber sideed sideetanka waa afartan marka haddaad ku celisho Een, dhegeystayaasha wicitaanka tooska waa afar labo eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed halka wicitaan markaasi fariimaha kusoo diri kartaan afar labo sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow mar kale haddaan ku celisho wicitaan aaraahde waa ee, dhankaas iyo een, fariinta waxaad nagula wadaagi kartaan ama een, faaladii nagu soo qori kartaan waa afar labo sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow farsamayaqaanka ayaa gacanta taaga dhankaas waxaan aadayaa kaalimaha sugaanta
niya jilicsan ku jeelan ku jalbeeba qowlkaaga jaanqaadka dooqeena miya jari ay anigun jari oo aan jari goornaa miya jari ay anigun jari oo aan jari goornaa
Naku jacaylku jeedaalin, noloshada ku daadaan, jirka nugul ku raaraarin, haka jarin, haka jarin, haka jarin naweediisa, oo haka jarin, haka jarin, haka jarin naweediisa.
niyajilicsan ku jeelan ku jalbeeba qowlkaaga jaanqaadka dooqeena miya jari ay anigun jari oo aan jari goornaa miya jari ay anigun jari oo aan jari goornaa Jiritangal gacalkuna jirkastaba fidaankiisa Aawanaa ku joog joogno Si xubigo, xubigo, si xubigo, xubigo, si xubigo Ku joog joogno Si xubigo, xubigo, si xubigo, xubigo, si xubigo Ku joog joogno Jiritangal gacalkuna jirkastaba fidaankiisa Aawanaa ku joog joogno Si xubigo, xubigo, si xubigo, xubigo, si xubigo Ku joog joogno Si xubigo, xubigo, si xubigo, xubigo, si xubigo Ku joog joogno jirka mida jirkiiyo ruuxda waxa tahayna bila jaara jeexitaana uma quudho mana jaray anigun jar oo aan jaro galgacalkeena mana jaray anigun jar oo aan jaro galgacalkeena
jecel ha jahantaamin ha ka jarin xiriirkeeda cishqi badan la jiibjiibi ajaantana ajaantana ajaantana laqahadmaanka oo jaantana ajaantana ajaantana laqahadmaanka
jirkamida jirkida ruuxa waxa tahayna bilajara jexitaana uma quudo mana jaray anigun jaro oo aan jaro kalgacalkeena mana jaray anigun jaro oo aan jaro kalgacalkeena
jiritan dagaalkeena jir kastaba bidhaantiisa aan wanaag ku joogjoogo si xubigu xubigu si xubigu xubigu si xubigu u joogjoogo si xubigu xubigu si xubigu xubigu si xubigu u joogjoogo
jiritan kalgacalkeena jir kastaba bidhaantiisa aan wanaag ku joogjoogno si xubigu xubigu si xubigu xubigu si xubigu u joogjoogno si xubigu xubigu si xubigu xubigu si xubigu u joogjoogno
jiritan dagaalkeena jir kastaba bidhaantiisa aan wanaag ku joogjoogno si xubigu xubigu si xubigu xubigu si xubigu u joogjoogno si xubigu xubigu si xubigu xubigu si xubigu u joogjoogno jiritan kalgacalkeena jir kastaba bidhaantiisa aan wanaag ku joogjoogno si xubigu xubigu si xubigu xubigu si xubigu u joogjoogno si xubigu xubigu si xubigu xubigu si xubigu u joogjoogno
waa hagaag intaasi aan uga soo laabano heesta ee, markaasi ku luuqeynayeen fanaaniinta mhm.
yubesanigranose waa tahay een, iyo farsamayaqaanka een, marka dhankaas waxaan aadaynaa een, anisoy warqado markaasi aad u tiro badan ee horteeda ka muuqanaya een, warqaduhu caawa aad bay u qurux badan horta warqada horteeda taala mhm.
waxaa si weyn waxaa markaasi horta loof aada u qiimo badan waa ku yaalaa fallaar dhexdu ku qoran tahay mid kale dhankaasi midkiisa ay laafiyobaa dhexda u qoran dhanka een, bidixda waxaa uga qoran safiyo dhanka markaasina een, midigtana waxaa uga qoran mahad marka een, maxaad ka- maxaad kala umalanaysaa Yaa wax kaa soo waday?
mahad kama wado waxaan tidhaa Aha.
maraa malo malo yaro gambadaas waa tahay waa- waa laga indhaha baan qariyaasay.
soo taagay waa tahay Waaga.
Een, marka een, warqaddu marka aad bay u qoran badan tahay warqadan waa dhowr warqad ay ka kooban tahay dad badan aad een, badan baa ku xusan waa warqad markaasi aad looga soo shaqeeyey aad loo soo naqshadeeyey aad markaas fiirisaba isha u begeysaba Een, aniso isha baa u begeysa marka waxaan ku hormariyaa taanada markaas taaniyad waxaa leedahay waxaa eh, taaniyad oo loos diraya faamilka reer axmed geedi dhammaantood waxa ay u dirayaan mahad axmed geedi iyo gacalisadiisa een, aan ka dhicin safiyo macalin cali dhammaan waxaa diraya taaniyadaani hooyo sareedo maxamuud een, hooyo xalimo geeye hooyo nuuro een, maxamed een, saacadiye xuseen een, warsame oo ku magaca dheer baa laleeyahay sacdi degan safiya maxamed geedi oo ku magac dheer een, sahro nalka waa s- markaasi waa sacdi nalka xalwo axmed geedi een, xaaw- een, xaawo een, axmed geedi jawaahir axmed geedi iyo nasteexo axmed geedi saaro een, cabdulqaadir oo ku magac dheer baa leeyahay sahro yarey een, waa farxiyo xuseen oo ku magac dheer farxiyaladan sahro een, maxamuud een, oo ku magac dheer baa leeyahay waa saaro oo ku magac dheer saaro een, naska baa laleeyahay waa sumayo cismaan een, kawsar cismaan ugaaso cismaan sumayo cabdulaahi oo ku magac dheer qalanjo baa laleeyahay aha qalanjo waa tahay een, ubax een, maxamed een, maxamuud oo ku magac dheer baa laleeyahay een, fudud een, caasho een, maxamed maxamuud oo ku magac dheer baa laleeyahay caasho cuud een, samiiro nuur oo ku magac dheer baa laleeyahay samiiro siman baa laleeyahay warqadu een, aad bay u socotaahe waa dhanka kale waa rag een, dhankaas dumar bay kasoo dhammaatay waa tahay Een, loo- in badan baa waa isu loo socota.
soo kala soocaa warqadan waa aad baa laga soo laga shaqeeyey een, marka loofka ku yaala ayaa cajaayib kugu dilay waa tahay aabe maxamed geedi nuur maxamed geedi cali maxamed geedi xasan axmed geedi farxaan axmed geedi cabdi axmed geedi maxamed mm, axmed geedi baa leeyahay waa cabdul axmed geedi cismaan axmed geedi waa qaasim axmed geedi cumar axmed geedi liibaan nuur axmed shariif nuur axmed waa siciid cumar nuur maxamed waa leeyahay waa sakariye cabdulqaadir sakariya subane waa tahay waa axmed eh, nuur maxamed oo ku macdheer baa laleeyahay ducaysan cabdifataax nuur maxamed waa yeel buu ku magacdheer yahay yunis nuur maxamed eh, ku magacdheer dhiga baa laleeyahay cagma dhigi saasaan ufahm yaxye nuur oo ku magacdheer baa laleeyahay en, xarago dhaduti waa tahay en, aniso markii la yiraahdo cagma dhigi dabcan waa erey markaasi iska caadi oo la isticmaalo laakiinse xaraga- xaraga la dhutiye Waa tahay. Waxaa ka leedahay.
dhiga markaa maqlo fanaan baa moodo waa fanaan tahay fanaanka laakiin dhammaan magaca way.
kale dhutiyana dhugti aha dhutiye la waa dhutiye.
arrin gaara idun magac kaloo Aha.
gaarkeeda weliba dhugti magaca qof la baxsho maya ma maqal haddaba dhugto hadda ma- dhugti waxaan hadda u magacaas- aqaanaa magac jira wii caawa waxaa leeyahay en, waa yaasir nuur maxamed waxa- maya waa yaxye en, nuur maxamed ee leeyahay ku magaca dheer xarago la dhutiye ni aad u Waa xaraga badan ta- wey marka en, markaas galada.
bisda hadduu ka hor yimaado xaragadiiba waa dhaafto dhugtinaysa marsa dhugti Ha.
waxaan anigu u garanaya markuu qofka intay lugta Maya.
waxaa dhacaan oo kale uu xaraga dhufto.
markuu qofka aad u ilbisan yahay isaga dhan baa laafiya ridiyo caadi maahanba waa ta- markaad aragtaba- xaraga- xaragadiiba xaraga sii dhaafto dhugtin baa ku darsan ها Waa marka tahay.
marka ka hor timaadaba axs aad baa ku- adiga dhan baa cajaa'ib aad u baqsaxsilaada abu kana horma u soo raacda waa tahay tahay.
Eh, cabdiraxmaan waa sii socota warqadda waxaa leeyahay waa cabdiraxmaan cumar maxamuud cabdiraxmaan baari baa laleeyahay cabdirasaaq nuur maxamed abwaan gacal xariiriye aha abwaan gacal xariiriye haye gaal xariiri Aha.
Al- caawa waxaa ka dhaca magacyo aan loo kala hadlin warqadda labaad ayaan u gudbayaa marka warqaddii kood baa soo dhammaatay warqaddan kale een, waa sidoo kale een, isla warqaddii weeyaan Een, marka waxaa la leeyahay een, warqaddani een, waa sidaan kuu sheego loof baa ku xariiqan een, ilaafi baa ku qoran een, safiya baa dhanka markaasi haddana uga qoran een, bidixda dhanka markaasi kalena waxaa uga qoran mahad dhammaan waa dadkii markaasi lasoo dhaafay dhammaan waxa ay tahaniyad hore hoos u dirayaan baa la leeyahay lamaanayaasha kala ah safiyo macalin Ca- een, cali waa tahay oo aan ka dhicin mahad maxamuud geedi oo ku aqal galay tuulada xerla-aad baa leeyahay gabay usoo raaciya gabaygan marka een, abwaan hore baa tiriyo waa gabay aada u qaali ah markii markaasi een, anisu aad maqasho waxbaa kugu soo dhacaya marka een, marka waxaa leeyahay gabay wuxuu leeyahay een, sidii geel haraado wax badan hawdka miranayay oo hore loo soo joojiyo kuriga heegaayo oo hoobay loo qaadiyo hadal waaleedka korkaad hodanba tiraadaanba waa soo hinqanayaan waa ta engalada gabay baa ahaa ka marka waxaa laleeyahay ka reebin waxaa lifantiyo faraantiga faraska iyo geenyada ubax iyo kaaseedka baa laleeyahay Een, waxaa leeyahay dhammaan dadkaani oo kala jooga dalka iyo dibadiisa dhammaan waxa ay taaniyeed u dirayaan lamaanayaasha kale ah Een, waa loof baa la raaciyo mahad axmed geedi loof kale baa sii raacsan waliba qalinka qalinkiiga baa lagu soo qoro waxaa laleeyahay waa safiyo een, macalin ee, noqda kuwa isku waara oo kala hela ubad qayb qaba wiil iyo caano gabar iyo doolar baa laleeyahay waa tahay een, heesta markaasi ay dalbanayaan een, waa heesta ay ku luuqeeyaan maxamed biibshe iyo ikraan owsil oo markaasi ay dalbanayaan lamaanayaashaani Een, marka dhankaas iyo farsamayaqaanka ayaa gacanta markaasi aan haatinaya asaga ayaan jecla markaasi eladhigas u jaleeca balheesta iyo een, een, dhankaas iyo waxaan u jaleecayaa een, cosayaasha markaasi warqadda ku xusan laakiin inta warqadda een, aan heesta aadin een, anis waxaan raba su-aalna ku weydiiyo meeshaan ka gashaa weliba waa ta markii la yidhahdo wiil iyo caano gabadhi caano maxaa diiday gabadha doolalii
waa ta galadu Aha.
gabar iyo caano
maya wiil iyo caano gabar iyo doolar baa layidhi wiil iyo doolar lama dhihine wiil iyo caano baa layidhi gabadha caano baa laga deysto doolar baa layidhi waa ta engaladu meeshas waxaa kaaga cad Aha.
in gabdhuhu sideedaba doolar ay yihiin
wiil doolar maaha waa tahay engalada doolarku way ahaa kan laakiin waa lasii kala doolarsan yahay oo gabdhaha baa markaa doolar gabdhaha doolaro dhanka wiilashka dadka Wiilashka- waxaa ee, galada waxaan filayay inkastoo aan weliga warqad tahniyad aanu qorinba horta qofkii aan u tahniyada facebook aan uga soo diro Ee, waxay u fahmeen wiilasha inay cagacagtiisa bateen waxa lagu soo qoraba waxaa u fahmeen wiilashku malaha waxaan isocaanan may jecel yihiin baase waa tahay Een, marka haddii la yidhaha gabadha cana maxaa ka dhigay ayaduna caadi weeyo dhankeeda markaana ayaduna iska caadi bay ahaada laakiinse gabadha baa la wanaagsan booy Gabadha calaamad doolar waa leedahay Gabadha gabadha baa calaamad waa caanaha leedahay.
loo rigin oo malay gabadha cana loo jeeda laakiin
laakiinse waa doolarka ka sii fiican caano marleeba hadda Cana doolar haysato dolarka laga baxsan yihiin.
doolar haddaa haysato marleeba caanihina waa haysataa waa laakiinse doolar laakiin marka doolar iyo cana markii intuu la yidhaahdo caano keliya haystaa darano doolarkeena ka maqan laakiin qofkii gabadha cana haysta marleeba doolar oo heliyaay doolar- mar kasta asaga gabadha helaya.
doolarka buu cana helaysa ay ka doolar heliyaay caano tahay- iyagoo doolar ah ay Dadka haddana maantaas ee, haddana dabcan doolarka waa haysataa.
waa lagu ducey waxaan leenahay waxay ducadu dhankiina weeye waxaa leenahay markaas kala helo uga qeyr qabaad kuwa isku waara markaas waxaa leenahay gabar iyo wiil iyo caano gabar iyo caano baa leeyahay ima gabar iyo doolar waxay ugu ducaynaysaa aniga waa tahay engalado aniga waxaan leeyahay kuwa isku waaro oo aan jirto kuna isku duqo aha ilaahay gado waa tahay bal faseeqaanka iyo haysta
lamana gudboon oo isgacaalsaday gaaro wada jira isku gahaar noday
lamana gudboono isgacan qabtay isku ogoshana hantiyey
lamana gudboon oo isgacaalsaday gaaro wada jira isku gahaar noday
lamana gudboono isgacan qabtay isku ogoshana hantiyey gaari wariyo sacdiyodhe geesi baa hadhalay maxamadadhe laba goba weeyo isguursaday goolkoodii dhaliyay maanteed laba goba weeyo isguursaday goolkoodii dhaliyay maanteed
gaari wariyo sacdiyodhe geesiba hadhalay maxamadadhe laba goba weeyo isguursaday goolkoodii dhaliyay maanteed laba goba weeyo isguursaday goolkoodii dhaliyay maanteed قلبي وعي يارتي وهومي قلبي سكوت انت يا قرارتي يا هومي هيا قاقار قلبي هومي انت يا قرارتي يا هومي هيا قاقار قلبي هومي
Laba aan koyno aana korin, bisiyaa qale oo aana korin, علي حتى او انا غورين قلبي سكودي داعي او انا غورين كله كيل او انا غورين قلبي سكي داعي او انا غورين كله كيل او انا غورين
laba aan koyno aana korin, bisiyaa qale oo aana korin.
علي حتى او انا غورين قلبي سكي داعي او انا غورين كله كيل او انا غورين قلبي سكي داعي او انا غورين كله كيل او انا غورين
laba aan koyno aana korin, bisiyaa qale oo aana korin.
علي حتى وانا غورين قلبي سكيد حي وانا غورين كله كيل وانا غورين قلبي سكيد حي وانا غورين كله كيل وانا غورين
Dhallinyarada ciyaartii hore, dalbiskoodii weeyo hore, ummadtiya geerarka hore, idinka gaar- waa tahay engalado hadaalkaas aan kaga soo Aaw, intaas iyo warqadihii Ee, Een, si- iyo ammaantoodii iyo weliba heestoodiiba markaasi ee la isku moodaba in markaasi la isku helaba
galado adigoo la dhacan heesta waan kuu jeedayo maya heesta markaasi waa mar haddii dhankaas la yiraahdo heesaha hore baa ka ta mm, marka eerigasala badan ayaa markaas soo buuxdhaafinaya bal dhankaasi fariimaha een dhegeystayaal fariimaha dhowra baa soo diray galado dhegeystayaana waxa uu yidhi assalaamu calaykum waa suldaan yare oo jooga qaradhi uu yidhi waan idin salaama daadihiyaasha barnaamijka caawa waxaan si gaara u salaamayaa uu dhahay anise cabdi xuseen walaal qaali jir oo joog aha oo ka daaya guul iyo gobonimo waa tahay walaal qaali sidoo kale jir oo joog ayaan leeyahay guul iyo gobonimo aha Ee, waa tahay galado haddii aan kusii socdo dhegeystahani waxa uu dhahay
waa tahay.
asalaamu calaykum waxaan halkan taniyad aroos uga diraya walaalkay duraan bidaar
waa tahay haddaa ku socoto
iyo saaxiibadiis
waa tahay Waa- markaas fariinta waxaa soo gelisa beeca daarta xaq loo qaadato ya hada markaas waxaan kuu jeeday in aniso in qosolka aad ula dhacay madaa galado duraan waxaan bidaar la yidhi, mudaa waa- fa- fariintan inay fariin shactira soocan tahay maya ba- barnaamijka caawa farxadda kuma maro dhankaasi qosolka isagaa lagu talagalay isagaa Waa moodaalaaba waa tahay, ee, laakiinse waxaad galado- moodaa markii bidaartaad maqashay ay waxaa kale ku soo dhaceen waa daarta tahay, waxaa la yidhi waa galado- dahab baa laleeyahay yaaris ee, galado waxaan mudaa bidaarta markaan maqlaan uu Ah.
qofka- waa tahay la- bidaarta markii la yidhahdo maxaa markaas kuu sawirmaya
wallaahi galado aha fariintan Aha.
een, wallahi aad bay iga qosol siisay een, dhegeystaha xiga ayaan baaqayaa een, magaciigu waa maariyo oo joogtay dhahda xaafadda bakin waxaan salaamayaa hooyo macaante iyo aabe macaane codsi heesti xariir najax laakiinse een, ta- waa warqadii markaasi oo fariintii badan dhamaystir duraan bidaal maraysa markaas ka boodda laakiinse waxaad iga boodda Ee, galada fariinta intaas bay ku ekeed waa tahay ka soco Waa- een, waa kulli waxay la tahay taadi.
fariintaas waad akri weysay een, waxba markaasi waatahay galadu haddii aan ku socono dhegeystaan waxau dhahay assalaamu calaykum waa kuwiin xaafadda bakin halkan waxaan ka salaamayaa may aabe macaane may nolosheyda ayay dhahdo hooyo macaanto may qalbi aabe macaane iyo walaalihii aan jeclahay iyo asxaabta qaaliga ah may familkayga owl muslimiinta salaan sharaf leh wariyaasha reedho cadaado agaasimaha qaaliga ah iyo dhammaan dhammaan wada jira ee dhahdo oo farxad ku noolaada inaguna jir oo joog farxad ku noolow ayaynu ku leenahay codsi heesta hubsiima xasan gantaal
waa tahay een, Salaan waa rajeynaya qaaliya.
salaantaasi Een, saraan qaaliya anisa cali een galad yare haashim yare caweys wanaagsan oo qurux badan inakuna caweys lamida oo qurux badan ayaan ku leenahay een galadoo fariimuhu waa ay sii socdaan dhegeystaani waxau dhahay assalaamu calaykum waan idin salaamay waa samsam siman oo joogta xaafadda karaama een waxaan salaamayaa dhammaan ardayda macalimiinta iskuulka dayax gaar ahaana fasalka sideedaad codsi heestii xariir axmed najax in galada waxaad moodaaba caawa heestan inay codsigeedu saaid u farbanta farsamayqaanka waxaan rajeynaya inuu codsigaas tixgeli doono in dhegeystaha xiga galada waxa uu dhaha assalaamu calaykum magaciigu waa maandeeq oo ku sugan xaafadda bakin waan idin salaamay bahweynta raadho cadaado ugu horreyntii galadyare iyo anis wadani farsamadii farsamayaqaanka haashim cumar iyo cabdifataax fiyaad dhammaantiin caweys wanaagsan inakuna caweyso lamid ayaan ku leenahay halkan waxaan ka salaamayaa ayay dhahdeen dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan soomaali weyn iyo familkayga oo s- familkayga oo idil sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan asxaabta ku xiran radho cadaado wiilal iyo gabdhaba salaan qaasa walaalkay maxamed soomaali oo ku sugan muqdisho caday dhammaantiin habeen wanaagsan cos- codsi ayay dhahday gabadhaasi dexda nuursho heystii samsam goodbye ayay tiri inakuna goodbye ayaynu ku leenahay een galadu waa fariimaha way sii tahay socdaan een, heestaani maadaama in badan markaas dhegeystayaashu ay ku daateeno een, heesta ayaa markaasi jecelnahay inaan markaasi farsaqaankan u baaqno een, heesta iyo markaasi een, xariir axmed iyo codsayaasha dhegeystayaasha heystina jeex.
sida naqaaye roobka neecawdiisa nasabo iyo nasibkaygu tuysiiyey waana ruura araggeeda lagu naaxo niyadayda magaceedu ku noqnoqday waana ruura araggeeda lagu naaxo niyadayda magaceeda ku noqnoqday sida naqayiyo roobka neecawdiisa nasab iyo nasibkaygu tooysiiyey waana ruura araggeeda lagu naaxo niyadayda magaceedu ku noqnoqoy waana ruura araggeeda lagu naaxo niyadayda magaceeda ku noqnoqoye idar dhowra idaryeela nafaqeeya dhaxlidiida nacabkana imalooga nusqantiyo xumantana laga naaray nusqantiyo xumantana laga naaray idar dhowra idaryeela nafaqeeya dhaxlidiida nacabkana imalooga nusqantiyo xumantana laga naaray nusqantiyo xumantana laga naaray sida nuuca xuural caynta najax weeye nimco eebba nasri iyo nolol weeye nalka wayadhaaya haygan nuurka siiya naxariista hadalkeedu waa nasteexo ku nastoo nikaaxeedu farax weeye naxariista hadalkeedu waa nasteexo ku nastoo nikaaxeedu farax weeye sida nuuca xuural caynta najax weeye nimco eebba nasri iyo nolol weeye nalka wayadhaaya iyo nuurka siiya naxariista hadalkeedu waa nasteexo ku nastoo nikaaxeedu farax weeye naxariista hadalkeedu waa nasteexo ku nastoo nikaaxeedu farax weeye kuna jaxay waan ku dagay ku nagaaday nolosheeda kama maarmo noloshayda waa naftaydan iska mida nafsadeedu ka naqaystay kaaligeedna naflahoo dhan waa naftaydan iska mida nafsadeedu ka naqaystay kaaligeedna naflahoo dhan kuna jaxay waan ku dagay ku nagaaday nolosheeda kama maarmo noloshayda waa naftaydan iska mida nafsadeedu ka naqaysta kaaligeedna naflahoo dhan waa naftaydan iska mida nafsadeedu ka naqaysta kaaligeedna naflahoo dhan nafar kale lama siimo najaxdayda ubadkay nuujisaana dhex yaala nitaqiyo uma quudho wax nugleeya nitaqiyo uma quudho wax nugleeya nafar kale lama siimo najaxdayda ubadkay nuujisaana dhex yaala nitaqiyo uma quudho wax nugleeya nitaqiyo uma quudho wax nugleeya sida nuuca xuural caynta najax weeye nimco eebba nasri iyo nolol weeye nalka wayadhaaya hayga nuurka siiya naxariista hadalkeedu waa nasteexo ku nastoo nikaaxeedu farax weeye naxariista hadalkeedu waa nasteexo ku nastoo nikaaxeedu farax weeye sida nuuca xuural caynta najax weeye nimco eebba nasri iyo nolol weeye nalka wayadhaaya iyo nuurka siiya naxariista hadalkeedu waa nasteexo ku nastoo nikaaxeedu farax weeye naxariista hadalkeedu waa nasteexo ku nastoo nikaaxeedu farax weeye
hagaag intaasi aan uga soo laabano heysta iyo xiisayaasha dhegeystayaasha isla markaasna ku luqeynayay fanaanka xariir ka baxsan ee xariir heesta najax Heesta hadii san Najax.
kaga soo laabo Een, waa tahay intaasna uga soo laaban dhegeystayaal badan ee qadka taleefanka soo buux dhaafinayaa weliba qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku saqeyna dhegeystayaal qadka ku jira halo halo salaamu calaykum halo halo walaal soo dhowow ku bilow magaya xaafadan la soo xiriirayso
waankayga nadiira waa sawsatiin ka soo waxaysa galbeed
waa tahay een, haddii la socoto barnaamijka gudaha ugal barnaamijku waa muusiga iyo salaamaha maxaad markaas barnaamijka ka qayb qaadanaysaa
maalkii islaam baan kaga qayb qaadanaya dhammaan waxaan salaamaya ummadda muslimiinta meelkii joogto waa tahay
waxaan kala salaamaya saamigayga hooyada iyo abbaha iyo walaal dhammaan qarabadayda waa tahay
taswiinta hadi cadaadana waa salaamaya waa tahay anoo ka wakiila mid lamidana hawada ku marinaynaa een, waana kaga mahad celinayaa sida wacan barnaamijka aad uga qayb qaadatay Een, waa hagaag een, qaybihii dambe barnaamijka ayaan ku siqeynaa dhegeysala badan ee qadka taleefonka soo buuxu dhaafina weliba wicitaan iyo fariimaha balse dhegeystayaal badan ee jecel jaaniskan aan siiyo oo markaas doon barasha qaatan allo asalaamu calaykum Waalaikum walaalo soo dhawow ku bilow magacii goobta salam. Qofna xafada iibso.
een hodan een codkaaga sare u qaad soo dhawow een hadda la socota barnaamijka gudaha ogal maxaad jecesha markaas barnaamijka ka qayb qaadato
Warraa adinkaa jiraa, dadkaa kana meesha.
walaal ma lagu maqlayo codkaaga sare u qaad
Marka ugu horreysa dadkaa salaamaya, markii hore dadkii noo salaamay.
waa tahay
Hadda qaasa salaamaya.
waa tahay Muddaa raba. Muddo sukuma.
waa tahay
Waasanahay. Ila keliya.
waa tahay eeda mahadsanta waa kaga mid celinayaa een sida waacanid barnaamijka nagala qayb qaadatay waa rajeynaya markaasi inuu ku maqlayo mid lamidna hawada uu ku soo marinayo Qaatay dadka engegadow.
aslanta ahaa dhegeystayaal badanaa dhanka ay fariima fariimaha balse hal we- hal dhegeysto kaliya aan kaa kormarinayaa waata halaalo asalaamu calaykum Walaal, salaamu calaykum.
calaykum asalaam waraxmatullah walaal soo dhawow ku bilow magacii goobta
Waasana dadkaa xaafada galbeed.
een saara soo dhawow een habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay dala socota barnaamijka gudaha ugal maxaad barnaamijka ka qayb qaadanaysaa Salaam walaal.
halaalo Oo. Waxaa walaal la kala jira, ku maqlaa walaalkii.
waa tahay dad barnaamijka la socota gudaha ugal maxaad jecesha caawa barnaamijka ka qayb qaadato
Walaal, salaamaha ugu soo kala gala.
waa tahay gudagal salaantaada
waxaan salaamayaa isla- islaamaynta meel kastay joogaan inta muuqaalkayga fanigayga taqaana Waa tahay.
shaqaalaha codka gobolada dhexe anise wadanu ku horeydo
waa tahay waxaad moodaa nusarkaas dhegeystayaasha barnaamijka la socon waqti gobolada dhexe ma ahan waxaan leenahay waa radio cadaadow Een, waa tahay balse ee, dhegeystayaal badan ayaa markaas ku soconaya bal waxaan siinayaa een, aniso markaas dhanka fariimaha waa tahay engaladow dhegeystayaal badan ayaa fariimaha soo diray dhegeystayani waxau dhahay asalaamu calaykum naymku waa amran cali oo joogta cadaado dhammaan waan salaamayaa dadka muslimiinta meel walbo ay joogaan gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka een anise iyo galad waanu kaa qaadna midtaa lamidan hawada waan kuu soo marnaynaa waxaan si qaas u salaamayaa may kuwiin may qalbi qof igu qaaliya saaxiibaday faaduma oo aan waqti badan isla soo qaadanay ayay tiraada allaha ku dhowro een sana dugsiyeed wacan isku soo laabad wanaagsan codsi heystii saaxiibtinimo ee saaxiibaan doortaay dejisay nafteyda weligaa ay dacal joog waa tahay waa tahay farsamayaqaanka galada waxaan rajeynaa heestaasina u tixgeli doona gabdhaas codsigeyga ah, fasaxanka tahay.
weliba aad buu u maqlayaa waa tahay een dhegeystaha xiga wuxuu dhahay magacii waa yaasmin yaaska waxaan salaamay dhammaan muslimiinta bahda saxaafadda walaalaha walaashay rumaan caaisha daadax narta ay tiraahdo waa tahay xabso hooyo macaan heestii dhiindhiin waa tahay waa tahay waxaan rajeynaa farsamo yaqaanku inuu maqlayo een dhegeystaha een laba dhegeysta ayaan galadow aan kaa horumarinaa dhanka wicitaanka oon ujeedaa dhegeystayaal badan laqad kusoo buux dhaafinayaan waqtigan aad buu noo kulaalaya waa tahay dhegeystayaani wuxuu dhahay assalaamu calaykum waa maa-ida cali oo joogta waa beri cadaado salaan sare dhammaan soomaali weyn gaar ahaana reer galmudug salaan iyo kal iyo laabaha asxaabta ka howlgasha raadhiyo cadaado gaar ahaana injineerka istuudiyaha dhuusamareeb cabdifitaax fiyaad Waa waa tahay tahay.
waxaan rajeynaa cabdifitaax fiyaad inuu ka ku maqlay midtaa la midno hawada Oo kuu soo hawada waday uu mari doono insha iyo allah injineerka istuudiyaha cadaadaha Haashim Yare een waxaan rajeynaa farsamayaqaanka istuudiyahan uu ku maqlayo ha ka reebin daadihiyaasha galad yare iyo anise bye bye ayay tiraaday qofkii qaas
aha loo salaami lahaa yiri wa- tiri waa uu tahriibo sorry baan tahriib buu leenahay.
gala tahriib buu galay tiraaday bye bye nabad waa tahay ka nabadgalo coronavirus ay tiri.
waa tahay marka tahriib baa Waa lagelaya tahay.
coronavirus aa jooga tahriibna waa jooga coronavirusna waa maqlayo tahriibna waa maqla waa tahay wallaahi walaahi galada waa laisku horla-ayay aha dhegeystahan ee waxau dhahay assalaamu calaykum walaal waa yarkii lahaa fariinta waa tahay waxaan rajeynayaa dhegeystahaas inay fariinta kasoo habowday waa Waa tahay.
tahay een, dhegeystayaasha markaan wicitaanka- dhegeystaha u dambeeya galadu Fariinta.
wicitaanka deedaad dhegeystahan waxau dhahay assalaamu calaykum naimku waa aamine cudoon oo joogta cadaado waxaan salaamayaa hooyo macaan iyo asxaabta sharafta leh idinka oo ah daadiyaasha barnaamijka waxaan doonayaa heestii biyo haraaca lahaan haraad Haraad u u dhintee dhintee.
waa tahay xuseen shire iyo heestii shamsa Ay farxad een bisi.
waa rajeynaa farsamayaqaanka inuu ku waa tahay maqlayo.
dhegeystaha ugu dambeeya ee caawa ee nasiibka u yeeshay inuu barnaamijka ka qaybqaatay insaan iska siinayaa halo halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam walaalo soo dhawow ku bilow magacii goobta maadaama taa dhegeystaha ugu dambeeya ee ga- ee caawa barnaamijka qayb qaadanaya soo dhawow maxaad jecesha barnaamijka qayb qaadato waa tahay haa waa ku maqlay walaal soo dhawow
waxaan salaamayaa shaqaalaha raadiyo hagaag waa tahay
waxaan kala salaam sunaanta meel ay joogaan dad inta muuqaalkeeda jahadkeeda taqaan waa tahay
waxaan kala salaamayaa hooyada iyo aabaha ismacaali waa tahay
waxaan kala salaamayaa saaxiibka igu qaaliya iga dhimana igu dhimin xabasira jooga waa tahay
waxaan codsanaa walaala heestii qalbi kugu kalsoon baa kuulamaan kuuhantee qalbi kugu kalsoon taas waxaan kugu dalbanayaa ay tixgeli
waa tahay waa rajeynaya markaasi inaan ku tixgeli doono een markaasina een insha allah markaasina een kusoo een tixgeli doono een heesta markaasi aad dalbatay marka dhankaasi waxaan jeclaa markaan u baaqo een farsamo yaqaanka iyo heesta markaasi een ee markaasi gunaanadka intaas aynu jecelnahay inaan kusoo gabagabayno barnaamijka een muusiga oo salaamaha ee oo asbuuclaha habeen walba oo- oo jimca soo gala ad ka dhegeysataa raadiha caado een ba- aniso een kelmada ugu dambeyso waa tahay engaladow ee dhegeystayaasha horta raadhiyo cadaado ku xiran meel kastoo joogaan waxaan leeyahay habeen wanaagsan habeen codoon habeen qurux badan jimco wanaagsan waa tahay inta barnaamijka midlacin ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo heesta gunti gunaadadka barnaamijka ibayuka heesta geedka xidhiga
haddii ay